haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waxaana barnaamijka soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a waalid wiilkoodii dacwad ku oogay islamarkaana ka dalbaday magdhow kumanaan kun oo dolara waxa ay dalbanayaan magdow oo ay ka dalbanayaan wiilka ay dhaleen iyo inanta sudada u yihiin konton milyan oo ah lacagta loo yaqaano rubi una dhiganta lix boqol iyo shan iyo toddobaatan kun oo dollar halka ay sheekadaasi ka dhacday iyo weliba sababta ay dacwaddaasi ugu oogeen oo iyaduna lama filaan ah barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaa kaloo aan idiin hayaay oon caawana ku wada caweyn doonaa
ada iga astaa ammaaniyo bogaas oo iga hor
sidoo kale waxaad maqli doontaan waayaha iyo weliba jawiga ay galaan maalmaha ugu horreeya labada qof ee haasaawa wadaaggaa marka hore bilowgiisa baashiraadda ereygiisa baxnaaniyo ogaalkiisa naftu way u bogtahay oo dhankiisa ay u badataa boholyooga xiisaha bariidada aroonnimo barqadaad u xiistaa xubinta al abuurka iyo heesaaga ayaad ku maqli doontaan atix laga sameeyey waayahaas iyo weliba dhinacii heesaha barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale dhaqamada bulshada dunida ku nool ayaa kuwa aada u kala duwan islamarkaana haddii aad u sii fiirsato aad kala kulmaysa waxyaabo aada kuu cajabgeliya ama aanad hore u maqal iyadoo ay si maalinlaha uga dhacaan waxyaabo la yaab leh oo caadi la-ah dadka ku nool meelaha ay ka dhacayaan balse dunida inteeda kale ku noqda waxyaabo cusub islamarkaana fajaca hase yeeshee waxaa jira waxyaabo laga siman yahay ee meel kastaba ha ka dhacaane oo aynu ka tilmaami karno jacaylka waalidku u qabo ubadkiisa haba kala duwanaadaan hannaanka ay u koriyaane iyadoo inta badan waalidiintu ay ku dadaalaan sidii carruurtooda ay u noqon lahaayeen kuwa qayrkood dhaafoo horu marsan dhan kastaba iyagoo ku dadaala islamarkaana wakhti badan geliya inay si fiican u koriyaan barbaariyaan islamarkaana ay wax u baraan haddaba dhegaysta weligaa ma maqashay waalid ilmihii uu sidaasi ugu soo tabcay maxkamad inta uu la tiigsaday ka doonaya kumanaan kun oo dollaroo magdhowa iyadoo sababta ay u cuskanayaanna ay tahay mid aada lama filaan u ah bal haddaba arrinku sidaad moodeen maahe aan dhegaystayaal soo dhoweeyey waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawad ismaaciil oo sheekadaasi isha soo mariyay islamarkaana ay noo hayaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac waa gaga cabdixaafid intaynaa sheekada dulcdeeda u gelin bal marka hore sababtu maxay tahay labada qof ee waalidka ay tallaabadan u qaadeen cabdixakiinow labadan qof ee waalidka ah sababta ay tallaabadan iyo dacwaddan u qaadeen waxa ay tahay in ay dacweynayaan wiilkii ay dhaleen iyo xaaskiisii oo ay ka dalbanayaan in ay u dhalaan ilmo ay ayeeye iyo awowo u noqdaan marka waa ka dadaaluno inay ilmo ay waalid u yihiin arkaanun bay doonayaan si fiican marka da'daa dee waalidku gaadho dee kolley carruurtiina ay weynaato ee ay guursadaan dee waxay rabaan ilmo yar oo ay dee la cayaaraan oo inta badanba dee caadiyan waxaynu ognahay in waalidku carruurta uu dhalay oo cabdixakiina uu ka jecel yahay carruurta uu awowga iyo ayeeyada u yahay aad iyo aad marka way dacweeyeen dacwadun maaha weliba magdhow bay dalbanayaan lacag intee leg bay ku doonayaan magdhowga si fiican cabdixakiinow waalidkan oo hindiya sanjiif ranjan barasad oo koob iyo lix koob iyo lixtan jir ah labadoodaba ahaana saraakiil dowladda u shaqaysa xaashiyadiisana la yidhaahdo sardana barasad waxa ay dalbanayaan magdow oo ay ka dalbanayaan wiilka ay dhaleen iyo inanta sudada u yihiin konton milyan oo ah lacagta loo yaqaano rubi ee lagu isticmaalo dalkaasi hindiya una dhiganta lix boqol iyo shan iyo toddobaatan kun oo dollar dee layskama dalbada uun magdhow ama dacwad layskama sameeyon ama waalida laysku ahaado ama meelaha banaanka layska soo qabsadee inta badan de hanaan sharciya iyo waxaa la maraa nidaam baa la maraa ma laysula tegay maxkamad se maxay maxkamad si fiican waalidkani dacwad rasmi ah ayay maxkamadda magaalada ay degan yihiin cabdixakiinow ay ka dalbadeen sidii kiisaska caadiga ahaa ee ay dadku u dacwoon jireen iyaga oo ku dacwooday in dee wiilkii ay dhaleen iyo inantii uu guursaday ee ay soddon iyo soddonda u ahaayeen ay ilmo u dhali waayeen maxkamaddii dacwaddii waa aqbashay waana la muddeeyey isniinta ayaana toddobaadkan soo socda ayaana maxkamaddu cabdixakiinow dhacaysaa dee markaynu ka hadlayno in la leeyahay ilmaha la dhalo amaba ilmaha yimaado waa wax marka laga yimaado inuu dee xagga rabi ka imanayo qoraal rabi yahay haddana dee muddow qaataa wax isaynu garayno dee iskaba daaba inuu ilmuhu yimaade dee sagaal bilood baaba caloosha ilmuhu ku jiraa muddada intaa leeg buu qaataa labadan qofee laga dalbanayo amaba lagu dacweynayo inay ilma dhalaan ma dad cusuba hadduun isguursaday baa mise hore isu qabeen maya cabdixakiinow labadan qof ninka iyo xaaskiisa iminka waxa ay isqabeen lix sannadood marka halkaas waxaa ka muuqata in waalidkani ay lix sannadood ay sugayeen inay ilmo dhalaan weliba cabdixakiinow aan ku raaciye bulshooyinka caalamka ku nool dhaqamadoodu way kala duwan yihiin dabcan dadkeena soomaaliyeed dee laftoodu hooyada iyo aabuhu markay ilmahooda guursado wiil iyo gabadhba dee way jecel yihiin inay carruur yaryaro dee ay yidhaahdaano dee waabay ku indha kuushaanba waaba muraayad ay iska daawadaan buu ilmaha yara u noqdaa marka dalka hindiyana waxa uu ka mid yahay dalalka dabeecadaha soomaalida oo kalele marka dhinac laga eego weliba gaar ahaan iyagu waxay sii xiiseeyaan oo ay jecel yihiin waalidku ilmahooda wiilka ah ee ugu horeeya ee ay marka ugu horeeya u guuriyaan inuu inuu wax u dhalo taa waxa dheer in badiba cabdixakiino dadka awooda ee hindiya ku nool ay aad iyo aad iyo aad ugu tacbaan carruurtooda si ay dhaqaale ahaan iyo shaqo ahaan iyo waxbarasho ahaanba ay meel sare u gaadhaan taa dhaqaalaha iyo weli waxbarashada markaynu eegno dabcan dee iyagu may dhalin gabadha oo dee gabadhii waalidunbay dee dhinaca kale uga yihiin oo soddon iyo soddon bay u yihiin laakiin wiilkay dhaleen wiilkoogani isagu muxuu ka shaqeeyaa waa wiil nooceeya ma qof caadiyo reerkun laba ma ardayba muxuu yahay ninkani cabdixakiinow wiilkooda oo ay isagana u bixiyeen baarasaad waxa uu ahaa wiil ay aabihii iyo hooyadihii ay ku indha kuulan jireen hadday noqoto waxbarashadii sii hoose tii sii dhexe tii sii dugsiga sare kuleejadii ilaa iyo jaamacaddii oo ay weliba u direen dalka maraykanka si uu u noqdo duuliyo diyaaradeed waxa aanay ku kharash gareeyeen lacag dhan saddex dhibic shan milyan oo rubi oo ah lacagta hindii laga isticmaalo una dhiganta toddoba iyo afartan kun iyo saddex boqol oo dollar marka maaha un dee ninun suuqa marayo intuu xoogsado kaaryooro kaxaystay oo isdabaray isagu guursaday waa nin lagu tabcay bilow iyo ilaa intii uu waxbarashadiisa ka dhamaysanayey kadibna ka guursanayey marka dee weerarku inay yidhaahdaan dee niya u muddo iminka ahayde dee ilmo yaroo aanu dhabta ku qabanno oo markaba garansa maadaama shaqadiina aanu ka fadhiisannay dee aanu sii hayno dee noo dhal dee marka dhinac laga eego xaqba u leeyihin aad iyo aad marka waxay dhahay mar haddaan wax kusoo barnay adigii intaan kusoo leekaysiinay waxbarashadii iyo weliba shaqadii inaan kula toosinay dee waxa weeyaan eeshkiyaasek waa inaad ciyaal aanu aaladunahay waa inaad keento weliba cabdixakiino waxay u badan tahay inkasta oo sheekadan aan lagu qorin in wiilkaas iyo xaaskiisu ay la degan yihiin odayga iyo islaanta waayo waxa dhaqan ka ah hindiya oo boqolkiiba sagaal iyo sagaashan dhacda in marka wiilku guursado aanu guri kala degin ee uu hooyadii iyo aabbihii uu la dego aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala socodsiinayey inta aynaan dhegaystayaal xubinta hal abuurka u gudbin bal markana aynu wada dhegaysanno codka fanaaniinta axmed ishaar iyo weliba shankarnoon axmed sagal
ada iga astaahisa amaaniyo bogaad hoo iga hoo axadiyo xalaashee waalidkeeda asluubtiyo cashaxiyo hidaaha baray axadiyo xalaashe waalidkeed asluubtiyo anshaxiyo hiddaha baraye orinimaadu noqotaa alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leeyahay orinimaadu noqotaa alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leeyahay indhe iyo indheer jacayli isku aragti weeyaan warkaye warkaye makula tahay indhe iyo indheer jacayli isku aragti weeyaan warkaye warkaye makula tahay
adaiga mudan intiya ku odhanna wadiigaga horayso afkayga ka boobte adaiga mudan abwaya wax garagka runtoo dorosaye abwaya wax garadka runtoo dorosaye aqoontiisu wayn tahay xaqa lagama iishe allayliyo allayle inaad aad libaxsaaye xaqa lagama iishe allayliyo allayle inaad aad libaxsaaye noloshayda aya kasoo ilaahay adiga adiga
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen shankaroon axmed sagal iyo weliba axmed ishaar oo barnaamijkeenna caweyska washington aynu hore ugu sii soconno markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mid a waraysi uu barnaamijka caweyska siiyey abwaan maxamed saalim oo ah hal abuur ku nool magaalada hargeysa iyadoo qaybtanna uu kaga hadli doono tix uu ka sameeyey dadka haasaawo wadaagga ah marka ay isku cusub yihiin marxaladda ay maraan iyo weliba sidoo kale qaybo kaloo ka mid a heesaa uu curiyey waxaanan idii kala bixi doonaa wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur oo abwaan maxamed saalim ku waraysatay magaalada hargeysa islamarkaana waraysiga inooga sii ambaqaadi doonta halkii toddobaadkii hore u inoo taagnaa heesahaagu runtii ma kala dhacaan abwaan maxamed saalim heese aada u tiro badan ayaad samaysay oo suugaan aada u kala duwan iyo wakhtiyo kala duwan cabiraya waxaa jirta hees xariir axmed qaado oo maxaan idhaahdaye iyaduna aada u macaan hees kale waxaa jirta cira qaado bal labada heesoodna qisadooda
heesta haddaan ku horeeyo xariir qaado nasiibka halka hayna dhaafin waaye baa la yidhaahdaa kolley waayaheeduna kolley anigu waa hees anigii khusiisay ahayd inan aanu dee xiriir lahayn una aada isugu wanaagsanayn laakiin ilaahay daanu iskaaga waafajin bay ahayd iminkana kolley familiya allaha barakeeyo heestaas horta taasay ahayd dadkuna kolley waa iska wada dhaawacoo heestaa kolley waa heesta loogu hadal haynta badi anuu intaan hees sameeyey tuman oo dee la dhegaystay waana heesta iigu su-aasha badan sagaal aadna waxay noqotay qofka keliya fashiliyey ay weydiiyeen ana uga jawaabay qofka keliya bacda dalooley way hagaag heestaas si xariir baynu dadka u saaraynaa kadibna waa isku soo noqod wanaagsan
ma dhayalsanine nasiibka halkaa ina dhaafi waaye dhaabtii imaad xumaynayne calafka calafka ina kala dhaqaaji kamaandheeranineye waxaan ahay qof dhiigiyo dhuuxaaga raace niyadaadu yeedhimal idhowr alla dhowr naftaadana waan kugu dhex nooleeye kamaandheeranineye waxaan ahay qof dhiigiyo dhuuxaaga raace niyadaadu yeedhimal idhowr alla dhowr naftaadana waan kugu dhex nooleeye dhiisoo dhaqan baan ku leeye dhigaa u sarree walaalo dhiisoo dhaqan baan ku leeye dhigaa u sarree walaalo jacaylkiyo duudhan taalmay dhan taalmay adduunyadii may dhammaane dhiisoo dhiisoo dhaqan baan ku leeye dhiisoo dhaqan baan ku leeye dhigaa u sarree walaalo dhiisoo dhaqan baan ku leeye dhigaa u sarree walaalo jacaylkiyo duudhan taalmay dhan taalmay adduunyadii may dhammaane dhiisoo dhiisoo dhaqan baan ku leeye hasuuban dhigaa adigaa u fiican dharaar qudhamaani laawiin dhararkiyo alla dhararkiyo dhaladay wanaagii dhaabeeliyaydhee hasuuban dhigaa adigaa u fiican dharaar qudhamaani laawiin dhararkiyo alla dhararkiyo dhaladay wanaagii dhaayaabo haydiftiine ducankuu dhammeeye dheemaneyayaane weligaa hadheeliin nolosha nolosha dhabar jabin alla kuma dhantaaleeye dhaayaabo haydiftiine ducankuu dhammeeye dheemaneyayaane weligaa hadheeliin nolosha nolosha dhabar jabin alla kuma dhantaaleeye dhiisoo dhaqan baan ku leeye dhigaa u sarree walaalo dhiisoo dhaqan baan ku leeye dhigaa u sarree walaalo jacaylkiyo duudhantaalmay dhantaalmay adduunyadii may dhammaane dhiisoo dhiisoo dhaqan baan ku leeye
waa hagaag abwaan maxamed saalim aada iyo aad baad u mahadsan tahay haddii aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi xariir axmed uu qaadayay ee nasiibka halkaasi ina dhaafin waayey ereyadaada aada samaysay gabayada hadday noqoto maxaan idhahdaa heesaha kolleyba waxaad aliftay oo dhan waxay u badan yihiin wax taabanaya quluubta dadka weliba siiba dhalinyarta waxaa jira ereyo kale oo aad ka samaysay dadku xidhiidhku markay isku cusub yihiin siday isku xiiseeyaan marka dambena siday u kala boodaan bal ereyadaasi
way jirtay eriyadaas sagalay oo waxay ahaayeen bili-aadanku markay isku cusub yihiin waxaa la odhan karaa xidhiidhku horta inta waarataa way koobantay ee intay laba qof oo isbarto oo isu baholyoobo oo iska helo oo isu soo dhawaado haddana ilahay intuu sidaas ku waafajiyo family noqdaa adduunyada waa boqol kiiba shan baan odhan karaa shan iyo sagaashanka kale dee eedaada iyagoo qaadayaan bay kala tagaan marka siday xusuusuhuna toban sannadood qaarkood ku qaataan way ka meerhmi waayaan marka arrimo caynkaasa anigoo maalinka yar fikiriyey ayaa maba tix yar oo manaha halbayd ahayd oo kooban baan sameeyey marka waxa weeye qofka bili-aadanka marka la isbarto wiigaga ugu horreeya waa maalmaha ugu quruxda badan nolosheed soo noqto qofkani malaa jannadiibu kaa soo booqday deetana xitaa dadka isaga sheekeey karmis inta ka agdhow xidhiidh ma leedahay waan leeyahay laakiin ku faahfaahin maayo eliyankaari buu jirtaaye marka halkaasi marka waxay odhanaysay marka hore bilowgiisa baashiraada ereygiisa baxnaaniya ogaalkiisa naftu way u bogtahay oo dhankiisay u badataa boholyooga xiisaha bariidada aroornimo barqadaadu xiistaa iyadoo toddobada subaxnimo subaxii ilaahay keenaba subax wanaagsan lagu soo qora ama lagu soo waco ay sagaalka subaxnimo codka yaraa macaanaa iyo moogta hadalka yaraa fiicnaad sonasabar yar marka deetana way sii socota qof bogsiin karaayo boogaha dhayaayay barashada ku moodaa xaalado horood ka soo gudubtay qofkii kaa dhaqdhaqi lahaa waa dhaktar rabbaaniya xagga rabbi kaaga wiiba soranaysaa baryo weedhahaagay rajo badan ka filataa kelmad kastuu qofka ku yidhaahdo rajay ku gelinaysaa beerlaxawsigaagay naftu baari noqotaa hadallada macmacaan qofka way nugleeyeen soo moogid adigoo qaanac ahaabaad miskiin noqonaysaa qof waa dabcaysaa haye waaba qofka laguu soo dhex maraya xataa noqonaysaa haddii laguu taag waayo iblaayaa laguu soo diraya waad igaa caadi mogti marka uu isku soo wado doob waxay kusoo gabagaboobaysaa ballantaynu dhiganay beydkan qorsheynay inuu buro ma filanine inuu baaqda iyo dhicin ishcalaa ereye weeyaan runtii ereye aad iyo aada u qiimo badan bal aynu ku yarana sino badweyntii suugaantaada dhegeystayaasha iyaynu usoo qabanaa markan cabdicasiis cali ciise iskraaji oo mid ka mid a saaxiibadayda fankaan isugu dhownahaya oo salaamayo waqti xaadirkan jooga garoowe hees la yidhaahdo merley oo ka mid a heesaha labadii kun iyo toddobiyo tobankii sameeyey gacantaada midig iyo mulki iyo jacayl dhaba mahuraanka kula jecel walaala masuuba mudantaan jeclaayay meeshaad igaga taal midho laguma kooba miciin baad intarleed marley iyo skalajman soo qaban lahaa aad baad umahadsan tahay dhegeysa haboon
guud ahaana barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo
Ankura chakuru leyo resmi kura